guddiga gurmadka awaaraha degmada hobyo ayaa si tuso ku urgalay xaalada deegaanada si waxan u saameyn sabaarta ka jirta deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug ee magaalada hobyo ujeeda kormeerkan ayaa waxa ay ahayd in la ogaado baahiyaha deegaanka ka jira deegaanadaasoo sida xun u saameysay abaarta iyo si loo gaarsiiyo gargaar ku habboon guddiga ayaa sidoo kale waxay ka warbixiyeen xaaladda cuntoyarida iyo biyola-aanta baahida taala deegaanka iyo sidoo kale nolosha asaasiga iyagoon ugu baaqay dowladda federaalk somalia tan galmudug inay gargaar badan soo gaarsiiyaan dad ku dhaqan deegaanada gobolka mudug gaar ahaan degmada hobyo iyo deegaan hoos yimaada haddaba waa kuwan dadka deegaanka ka warbixin abaarta deegaanka ka jirta iyagoona faahfaahin ka bixiyey dadka iyo culeyshada haysta annaga oo dadka ceeldheere ku noolaa degmada tuulada ceeldheere ku noolaa waxaana qabsaday abaaro ba'an baana qabsaday oo laga hayaamay oo meel walba laga aaday intii joogtana waa ku dhibaataysan tahay ilaahay ilalaha dhibaatada naga dulqaado waxaan ka codsanaynaa annagoo dadkaas walaalaha iyagaa wax noo keeni jiray inay indha raxmad leh nagu fiiriyaan oo naloo soo gurmado oo abaartana lagama qaadi karee wixii dhiman oo noo dhammaystiraan annagu reer hibaadaan nahay hadda warka waxay u badiyeen waxaa layidhi roobaa laga degey roob waa laga degey wax yaroo aan qayma lahaynoo yaroo aan haddii ilaahay kuwadmaasaa usii tiiro dheyreenaa laga degi haddii laga degay ummaddii ilaahay oo meel walba deganayd oo abaaraysnayd oo abaartu haysay aan meel walba ka soo naqraacday waa la iskugu yimid awalna dhul bacadahoo aan haddii ilaahay kuu roonyahay cunno iyo midna lahaynuu ahaa haddii la iskugu yimid ummaddii meeshiiay timid meelay u laabtaan ma lama arko waa abaar wax dhulka ku yaalla lama arko dhulkuna awal bacad horu ahaa sidaas awgeed aan maaragta haddii ilaahay kuu roonyahay waxaan codsanaynaa hadday dawladda tahay iyo hadday galmudug tahay hadday jaaliyada tahay ilaahay baa horta haddii ilaahay kuu saaqadahaya laakiin waxaan rabnaa in nala ka caawiyo abaartaas xilliga baahiyaa ka jira abaaro badan baa ka jira dadka wixii joogay oo hadda ceelkaahi biyo waa haystaan laakiinse dadkii sabadka ahaa oo meelaha ku haray oo doonta la joogay biyola'aan baa haysa ceelka laftiisa hadda tubooyinka dad ay u wada xiriirsan yihiin ma leh laakiinse dad waxaa jira aan biyaha qaada karin oo tubada xariiriska aysa gaarin xoolo soo aroori waayo oo sabadka jooga waa jiraan oo biyodhaamin raba dadkiina tabar u waayay biyodhaamintii xoolihiina ay soo gaari waayeen marka sidaasaa deegaanka uga warbixinaynaa dhanka kale guddiga gumidka abaaraha ayaa dhankooda sheegay in ay la kulmeen abaartii ugu xumeed ayna tangaybadna soo gaartay uraqsiyaha badan waxaan soo booqannay annagoo indhaindhayn ugu jirtay maalmahan oo dhan deegaamada degmada hobyo hoos tagta siday abaaruhu u saameeyeen dhibaatooyinka ka jira maaragtay waxa weeye wacyigelin iyo waxog aruurin aan ku jirnay ayadana maanta halkaanaan ku soo beegannahay insha alla ilahayna keenay kormeer waxaan u soo aadnay dadka tabaalaysan iyo abaarta carrada ka jirta inaan haddii ilaah kurra soo xog aruurinno ogaanno oo la wadaagno dadku qaabka manaha abaarta iyo dhulka la wadaagno saaka waxaa nimid ceeldheere ceeldheere markaa tagna dadkii iyo xoolihii ayuu daasan meeshaan soo dhaafnay waa soo marnay waa soo wada hadalnay wixii waa ka soo aruurinay haddana waxaa joognaa ceelkii garaabyaan joognaa annagoo ee guddigii iyo abaaraha ceelkii markaa nimid ceelka waa jaban yahay waa hallaysan yahay ceelkaas intaasoo qof malaayiin oo xoolaha iyo intaasu dadaa cabi jirtay ceelkii waa naga hallaaba marka dadkii marka waa ka guureen waa muuqata hadda geeli wakaasoo ceelkii haddii la jaman yahay oo iska affadhiyaa biyo ma jiraan ummaddii marka waa daasan tahay xoolihii waa daasan yihiin waxaan u sheegaynaa dowladda galmudug iyo guddigii haddii ilaah kuu reeya wasaaradihii ku shaqaalaha abaaraha waxaan leenahay dadkan ha laga soo gaaro meeshaan waa dhulkaan abaar waa ayagoo galmudug dhan abaar ay ka jirto baymisana dhankan hobyo agaheeda wax haddii ilaahay kuu reeya taakulayna ama ay wasaaradaha keenan aysan jirin ilaahay horta abaarta ha naga saaro marka u horraysa ilaahay abaarta ha naga saaro ilaahay wuxuu naga saaro ma hadda wax alnau awoodo aan keeno karnaa ma jiraan laakiin codsi waxaan wadannaa hay ku lahaa haddii ku shuqul lahaa inay dadkaas abaaraysan laga soo gaaro xoolihii waa daateen hadda baadiyahaas waxaan ku soo marnay xoolihii ceelkiina cabi waayey ma haystaan haddii ilaah kuura baagag haddii ilaah kuura meesha u yaalla oo haddii ilaah kuura biyo loogu shubi karo qaybaha kala duwan maamulka galmudug ee degmooyinka ku taliya ayaa waxay ku howlayihiin sidii loogu gurma lahay dadka ee abaarta socon samaysay deegaanada hoosta degmooyinka taasoo qaybka degmada hobyo ay wadaan dadaalka ugu aadanaa sidii loo horumari lahay dadaalada wax lagu gaarsiina dadka abaartu samaysay ee ku dhaqan degmada deegaanada yimaada